alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbi waslama tasliima kaiira suurat lxajri haadihi tani suurat lxajri xayiraadii suuradeeda weeyi xajrigii cala safiihi waay safiiha la saariyey qofka safiiha ah safiihana hore ayaynu usoo aragnay cala safiihi safiiha dushiisa xaalo u yahay xajrigaasi suuratulxajri xajrigii suuradiisu way cala safiihi safiiha dushiisa xaalo xayiraada la saaray an yubadira waa inuu maalkiisa waa inuu daadaadiyo camrun camr limaali maalkiisa bacda rushdihi intuu raashid noqday kadib oo haddii markiisa horeba isagoo safiiha un uu qaan gaadhay kaasi xajrigii marka horeba saarnaa ee sabiga uu ahaa kii un baa saarnaanaya laakiin ka qaan gaadhay raashid noqday haddana intaa dabeed safiih noqday xayiraadda la saaraya maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay inuu xaakim xukumo ila wax la isku khilaafi karo ninku wuxuu isla soo taagi karaa war anigu safiih meeye raashid baane dad waalwaalan baa tiri waxaana dhici karta dadkii gaar ahaan qaraabadiisii inay yidhaahdaan iyagoo u naxaya o u turhaya war ninkani waa safiiha xayiraada la saaro oo dee meesha dee dagaalba uu ka dhaco marka maxay u baahan tahay arrintaasi xukmulqaadi bay dee u baahantay inuu qaadi ninkaa saaro maxay xayiraada marka qeydkan uu leeyahy bacda rushdi wuxuu kaga ixtiraazayaa man balaga safiihan kii qaan gaadhay isagoo maxay safiihaba fayaquul u idhaahdo alxaakimu xaakimkii manactu waan u diiday camran camar nin kale min atasarufi baan u diiday takrifalkii iyo maamulashadii fii maali maalkiisa u maamulan lahaa oo halkaa uu leeyahay fayaquul alxaakimuna wuxuu ku muujiyey qofkii qaan gaadhay isagoo raashida in xajrigii xajriga la saaraya uu ku sugmi kara uun bixukmi leesh alqaadi alxaakim suurat lxajri haadihi tani suuratulxajri xayiraadii suuradeeda wey cala lmuflisi mufliskii dushiisa xaala xayiraadaasi ay saarantahy suuratulxajri xajrigii suuradiisu wey cala lmuflisi mufliska dushiisii xaalo xajrigaasi uu saaran yey an yakuuna waa inuu u sugnaado lizaydin zayd calaa camri camar dushiisa ugu sugnaado alfu dinaarin kun dinaar oo daynan dayna xaalatan dayntaasi oo ah xaalatun buu idiin qoraya soo ma aha saa lafteeda waa la ysaga macnayn karaayo dee alfigeynu uga dhigi karnaa sifo soo maaha kunkaasoo xaalatun ah mid waxa weeyaan waktigii bixinteeda lagu ballamay la gaadhay oo laazimatun laazima oo qofkani dee muqaabilkeedii uu istiifaa ku sameeyey wixii muqaabilka u ahaa oo zaa'idatun ah waxa weeyaan mid dheeraad ka ah calaa maalihi kan daynta lagu leeyay maalkiisa oo dee iflaaskiisuba taasuu ku sugmayaa soo maaha in deyntani ay dheeraad ka tahay maalkiisa oo tusaalahaan kunkaasaa lagu leeyayo dee sagaal boqol buu hayaa ama siddeed boqol buu hayaa fa yatluba uu dalbo zaydun zayd uu dalbo aw camrun ama camar uu dalbo aw humaa ama labadooduba ay dalbaan min alxaakimi xaakimka ay ka dalbaan alxajra xayiraad calaa camrin camar la saaro marka halkaa muxuu inoogu caddeeyey sidiisaba waxaa la idhaahdaa alxajru cala lmuflis wuxuu ku sugmayaa yanaa bialab dalab la dalbo ee maaha wax mubaasharatan qofka iska fuulaya un qofku haddii dee uu waasho tusaale ahaan ama dee uu sabi yahay xajrigu automatically buu markaasi mubaasharatan buu ayuu u fuulayaa ooma baahnaa dee inuu isagu dalbo ama cidi ay dalabto laakiin qofkii hadduu yahay qof baaliga oo caaqila oo raashida laakiin muflisa wuxuu sugmayaa alxajru caleyhi bacda dalab buu sugmayaa waxaa kaloo halkan uu inoogu iftiimiyey dalabku inuu ka iman karo huramada kuwa deynta ku leh kuwa deynta kuleh hadday soo ashkatoodadaan ay yidhaahdaan ninkii hebela camare deynta aanu ku lahayn wuu iflaasay oo deynta lagu leeyaha maalkiisii ka badane xaakimow intaa yara uu hayo intaanu iyadana ku tasarufin noo xayir bal wuxuuna aanu ku gaadhne waxa kaloo inoo iftimiye dalabku inuu ka iman karo mufliska laftiisa isaga laftiisa uu dalbi karo in xayiraad la saaro intuu xaakimka u tago uu yidhaahdo xaakimow rakibatni duyuunu laazima xaalla zaa'ida can maali waxay dulbaxday gashiyo ayaa dulbaxay wakhtigooda uu joogo laazimna ah maalkii aan haystana zaa'id iyo dheeraad ka ah marka intan yaruun bal dadkii quramada ahaa baan u danaynayaae xayiraad iga saar ayaanan intan aanan iibinin ama nin iska gacan furan baana haddaan doono inaan hibeeyaaba laga yaabaa ama aan hadiyad u bixiye bal wuxuun meesha ha ku soo gaadhaan xayiraad isaar waxaa kaloo dhici karta waa suuro saddexaade in daa-inkii iyo madiinkii kii daynta lagu lahaa iyo kii daynta lahaaba mufliska kii ahaa iyo kii mufliskaa daynta ku lahaaba inay xaakimka ka dalbaan oo waa ka yidhi aw huma fayatluba zaydun oo ah maxay madiinkii aw camrun oo ah daa-inkii aw huma ama labadooduba min alxaakimi ay ka dalbaan alxajra xayiraad calaa camri la saaro fayaquul idhahdo alxaakimu xaakimku manactu waan u diiday camran min atasarufi baan u diiday tasaruf fii acyaani maalihi maalkiisa acyaantiisa lafteeda uu ku tasaruf ridwaanhu fii acyaani maalihi daasi maxay faa'iideynaysaa had maxaa loogu jooji waayo manactu camran min atasarufi sax qofkani de waa qof baaliqa oo caaqilo raashida soo ma markaa dimadiisii inuu ku tasarufo dee waa u fasaxan yahy wuxuu ku amaahdo oo waxa weeyaan uu qabuul iyo dee ijaab ku sameeyo laakiin maalkan un baa loo xayirayaa maalkan imika oo hayo acyaantiisa ama laftiisa un baa loo xayirayaa uun kuwii quramada ahaa daynta ku lahaa waayo asulxu markaa sheekhu almaxjuuru calayhim kuwa xayiraada la saarayo ma wada sheegine wuxuu ka bixiyey un maxay midba tusaale ayuunbuu ka bixiyey oo alxajru limaslaxati nafsihi wuxuu ku tusaaleeyey safiiha alxajru limaslaxati gayrihina muxuu ku tusaaleeyey almuflis kuwii kalena maba sheeginba waay asulxu haadaakani baabu sulxi baabu bayaani axkaami sulxi sulxiga axkaamtiisa caddaynteeda baabkii ka hadlaya weeye asulxu sulxigu luqatan luqa ahaan qaطcu nisaaci doodii iyo murankii jaritaankiisa weeyi wa sharcan sharci ahaana caqdun caqdi wey caqdigaasoo yaxsulu uu ku xaasilayo bihi isaga daalika arrinkaasi uu ku xaasilayo arrinkaa jaritaanka dooda wa caqdun oo yaxsulu bihi qaطcu nisaac bayna almutakhaasimeyn waa caqdi sababtiisa uu ku xaasilayo jaritaan la jaro murankii iyo ishaysashadii labada iskhilaafay markaa udhexaysay sulxigu markaa dee waa anwaac oo waxaa jira asulxu bayna almuslimiina waalkufaar wain janaxuu lisalmi fajnax lah watawakal cala allah kayihi ilahi subxana wa tacaala wakadalika sulxu xudaybiya xadiidkiisa bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen kamaaka iminka halkan lagaga hadlaya sulxiga labaad waa sulxu bayna almu'miniin bacdihim albacd marka sulxiga noocaasa laftiisu dee waa qaybo sulxi dhex mara bayna ahli اlcadli wa ahli اlbagi sida ilah uhi wa in طaa'ifatani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma iyo inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhaweykum wاtaquu llah lacalakum turxamuun وkadalika asulxu bayna الزawjayn wain kiftm shiqaaqa baynihima fabcaثuu xakma min ahlihi وxakma min ahliha in yuriida iصlaaxa yuwafiq illahu baynahuma laakiin sulxiga halkan loo jeeda dee kutubta fiqiga lagu xusayaa kuwaasoo dhan ma aha waa sulxiga ku saabsan fi اlamwaali wama afضى ilayha xoolaha iyo wixii xoolo ku gaadhsiiya kaasaa loo jeedaa aqsaamu sulxi sulxiga qaybihiisa haadihi tani aqsaamu sulxi weeyey markaa sulxiga mashruuciyadiisana dee kitaabkiiyo sunuuba daliil bowyin ilahi wuxu uhi wasulxu khayr wa aslixuu daata baynikum rasuulkuna wuxuu ihi sida bukhaariya muslimo wariyeen laysa alkadaab aladii yuslixu bayna annaas fayanmi khayra aw yaquulu khayra wuxuu ihi aqsaamu sulxi sulxiga qaybihiisu itnaani laba weeye alawalu ka koowaad sulxu xaqiiqatin weeye kariidis heshiiskeed wathaani ka labaadna sulxu mucaawadatin bedelasho heshiiskeed weeye macnuhu waa maxay sulxigu waa laba nooco ka koowaad sulxu xaqiiqa la idhaha sulxu ibraana waa la yidhahdaae macnaheedu waxa waa in lagu heshiiyo inuu xaqiisii daayo ama wax ka mid a xaqiisii inuu daayo oo kunbuu ku lahaayo wuxu uhi usaalixuka min alfi calaa khamsi mia waxaan kugula heshiiyey buu ihi kunkaygii inaad shan boqol un isiiso shanta kalena waan kaa daayeba gebigeedaba waa sulxu xaqiiqa ka labaadna waa sulxu mucaawada oo qofku shaygii uu lahaa midaan ahayn buu kula heshiinaya qofkaa inuu qaato oo tusaalahaan wuxuu ku lahaa alfu dinaar alfa dinaarin kun dinaar buu ku lahaa markaasaa wuxuu odhanayaa usaalixuka calى qطcati calى hadihi اlqiطca min alard min alfi waxaan kugula heshiinayaa yacnaa gobolkan yaree dhulka ah masaaxadan dhulka ah inaad ii siiso kunkaygii dee mucaawada dhacday soo maha oo kunkiisii muxuu ku bedeshay dee dhulkanuu ku bedeshay ama mariyu ku bedeshay ama gaadhibuu ku bedeshay waa sulxu mucaawada waa inoo qeexay wuxu uhi falawalu ka hore w isagu asulxu sulxigii weeye lagu heshiiye min almuddaca shaygii la sheeganaye lagaga heshiiye calaa bacdihi barhkii caynan kaana e kaana ahaya caynan cayn ahaanya aw kaana ama ahaya daynan dayn dee cayntu waxay noqonaysaa tusaale ahaan dee shay buu ka amaanaystay tusaale ahaan dabeetana shaygii uu ka amaanaystay buu yihi barhkii un ii soo celi oo cayn moogta ama qardibaabuu ahaaba oo cayntii uu ka amaanaystay baa wuxuu kula heshiiyey inuu barhkeeduu soo celiyo intii kalena markaa waxay noqonaysaa inuu u hibeeye ama hibaa lagu magacaabo ama isqaad fuqahadu halkaa waa isku khilaafaane waxaa kaloo uu noqon karaa xaqa dee laysu sheeganayaa dayn buu noqon karaa waa tii aynu tusaalaynay dee kunkii dinaara uu yihi shan boqol un kan ee inta kale uu ka daayey wathaani nooca labaad huwa isagu asulxu sulxigii weeye min almuddaca shaygii la sheeganaye lagaga heshiiye calaa hayri mid aan isaga ahayn caynan kaana isma xusku mida kaana haya caynan cayn caynan cayn kaana ahaya almuddaca shayga la sheeganaya aw daynan aw kaana ama ahaya daynan dayn ama cayn ha noqde ama dayn ha noqdee haddii midaan isagii ahayn in qofka loogu bedelo loogu gudo lagu heshiiyo de waa sulxu mucaawada oo ka hore dee axkaamu lisqaat iyo ibraa iyo axkaamu lhiba iya buu yeelanaya ka dambana axkaamtii maxay buu yeelanayaa jamaalow asulxu min almuddaca calaa hayri sulxulmucaawado axkaamtii maxay buu yeelanaya hore ad usoo dhigatay kitaabkii kan ka horreya ad kusoo dhigatay axkaamulbeyc buu yeelanaya mar haddii meesha mucaawada ay timi shuruudu sixati sulxi sulxiga sixadiisa shuruuddeeda maxalkeedii weeye shuruudu sixati sulxi sulxiga sulxiga sixadiisa shuruuddiisu itnaani laba weeye alawalu shardiga koowaad sabqu khusuumatin waa inay khusuuma jirtay isqabsasho waa inay ka horeysay taasuu shaafici shardi laakiin aimada saddexda kale ma shardiyayaan khusuumada nisaac baa looga jeedaa inay labadan qof ishaysteen iyadoo labada qof shayga aan isu ogolyin aan iskuba qabsanba wuxuu sulxi ma noqon kara buu leeyahy ma aha inaanu banaanayn laakiin sulxi ma noqonayo axkaamta sulxiga yeelan maayo oo muxuu waaye ku diiday inuu sulxi dhaco iyadoo khusuumaba aanay horeyn de xaqiiqadii sulxiga ayay taasi khilaafsantahy buu yihi oo sulxi maxaa la dhaha luqaahaan de waa qaطcu nisaac haddaanu nisaacma jirin halkuu sulxi ka yimi sharcanna waa caqduna yaxsulu bihi qaطcu nisaaci bayna almutakhaasimeyn markaa mutakaasimeynba haddaanay jirin maxaa la qacinaya nisaacba ma jireen wathani shardiga labaadna iqraarulkhasmi khasmigan yana waa inuu qirsan yahay xaqan loo sheeganayo sulxigu waa kii laba ahaa sulxu inkaarin iyo sulxu iqraarin soo mu hayn sulxi markaa iyo heshiis dhacaa iqraar dabadeed ogolaansho xaqii la isla ogoli iyo sulxi dhaca dafiraad dabadeed shaygioo laysku dafirsan yahy in la heshiiyo iyo shaygii oo laysla ogol yahay in la heshiiyo marka madhabku muxuu ahaa masaladaas masaladii unbuu si kale inoogu dhigaya kitaabka horenu kusoo dhiganay haye yaasinow ka jawaab labada nooce sulxiga labadaba shaafici miyuu ogolya shaaficiyadu miyay ogolyiin asulxu can iqraar sulxiga iqraar ka dhasha shaygii oo la isla ogol yahay yanaa waa inuu sulxigu dhaco markaasunbuu sax noqonayaa buuhi laakiin haddii shaygiiba laisla dafirsay wuxuu leeyahay tusaale ahaan kun baa kugu leeyahay oo aniguma lihid buuhi markaasuu yihi bal waaye shan boqol unisi sui waaye aniga waxba iguma lihida laakiin qaطcan linisaac shantaa iska qaado ma ansaxaya buu leeyahay shaafici waa inuu iqraar meesha jiro oo horeynu u sheegnaye talow muxuu ku diiday iyadoo meesha laysdafirsan yahay wixii laysku dafirsanaa in sulxi laga gaadho muxuu ku diiday shaafici haye cabdulqaadir yare wuxuu ihi sulxiga waxa la yidhaahdo maxaa loo shardiyaa inaanu xaaraan xalaalayn xalaalla aanu xaaraantimayn asulxu jaaizun bayna almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan haddii xaqii aan la yslaba ogolaynee laysku dafirsan yahayna dee sulxigu noocaas u noqonayaa buui a oo tusaale ahaan ninkani shantan boqol iyadoon lagu lahayn haddii laga qaado muxuu noqonayaa kii qaatay dee inuu xaaraan qaatay haddii kun kaba lagu lahaayo intuu dafiray deeta ninkudha oo bal shanun ii dhiib de waxay noqonaysaa inuu wax xaaraankaa xalaashado dee shantaa kale ee uu la hadhay ee dafiraadda uu kula hadhay de xaaraan bay ka yihin xaaraan markaa u xalaashada wey halkaasuu mariyey calaa kulli xaal inagu daahirkaynu ka hadlaynaa daahirka baatinka ilaahay baa og ma ogta iminka inagu ma ogin labadan qof see wax isugu leeyihin baatinka inay sidaa tahay shaki kuma jiro oo qofkani xaqaanu lahayn hadduu sheegtay deetana sulxi laga gaadhay oo qayb ka mida la siiyey inuu xaaraan qaatay shaki kuma jiro xaq lagu leeyahay hadduu dafiray oo dabeetana sulxi la sameeyey oo qayb looga tegay oo qaybtii kale laga qaaday inuu xaaraan xalaashaday shagi kuma jiro laakiin arrintani mar hadday taraadi ku dhacaysa fi daahir inta muuqata sida saxiixa waa jaa-is weeye suuratu sulxi sulxiga suuradiisa haadihi tani suuratu sulxi sulxiga suuradiisa suuradiisii weeye suuratu sulxi an yaddaciya waa inuu sheegto zaydun zayd calaa camri inuu ku sheegto daaran daar wahaa gurigaa zayd uu ku jiro ama u kiraysan anigaa leh aw cishiriina waa cayntii bay tusaale u tahay hadda iska ilaali maxaa hore lagu soo yidhi asulxu min almuddacaa calaa bacdihi caynan kaana aw daynan daartu markaa maxay tusaale u tahay cayntii bay tusaale u tahay aw cishiriina diinaar ama labaatan diinaar uu ku sheegto fii dimatihi dimadiisa dee saaranoo uu ku leeyahay taasina maxay tusaale u tahay dayntii bay tusaale u tahay oo fa yunkira uu inkiro camrun camar uhaa gurigana ma laha ama uhaa cishiruuna diinaaran kanuu igu sheeganaya iguma laha fa yunkirada muxuu kaga ixtiraazaya haddii la isla ogol yahay de u leey wallahi waa runtii gurigan anigu waan sii hayey unoo berigii la qaxay baan u cararay oo deetana waan usii hayey un de meesha khusuuma ma jirta maxaa sulxi keenay waay ama uu leey waa runtii oo labaatanka dinaar wuu igu leeyay dee sulxi noqon mayso oo maxaanay unoqon ahayn dee maxaa shuruudda ka mid ahaa sabqu khusuumati halkana khusuuma ma jirto uma dabeetana yuqira uu qiro yani markii horuu inkiray kadibna maxay uu qirtay fayaquula lahu zayd zayd uu kuhaa saalaxtuka waxaan kugula heshiiyo min haadihi daar daartan aan kaagala heshiiye calaa nisfihaa barhkeed oo taasi maxay noqonaysaa sulxu maxay xaطiita ama ibraa oo inaad badi siisaan kugula heshiiye barh kalaad iska qaadato aw calaa hada thawbi ama daartan waxaan kaagala heshiiyey inaad bedelkeeda siisa maradan kaasina muxuu noqonayaa sulxu mucaawada aw min alcishiriina dinaaran ama labaatanka dinaar waxaan kaagala heshiiyey calaa nisfiha kala berhkeedu inaad siiso waa sulxu maxay xaطiita aw calaa hada thawbi ama marada inaad siiso ayaan labaatankii kaagala heshiiyey waa sulxu mucaawada fayaquula u ha camru camar qabiltu waan aqbalay wallahu aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wala alih waصaxbih slm